Munaasabadan oo ahayd mid lagu dooranayo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan iyo ku-xigeenadeeda heer gobol iyo degmo ayaa lagu qabtay Hotel Medina ee magaalada Beledweyne. Doorashada ayaa ahayd mid gacan-taag ah, waxaana xilka guddoomiyaha ku tartamay Raxma Cabdi Shiikh iyo Sagal Nuur Carab, waxaana xilka guddoomiyaha ku guuleystay Raxma Cabdi Shiikh. Sagal Nuur Carab oo looga guuleystay xilka guddoomiyaha ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay doorashada.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay kasoo qaybgalayaasha doorashada meeshaan ka dhacday aniga oo raxmay aniga aan ku tartanay raxmo aan uga tanasulay walaashay marka waa ugu hambalyaynaa ururka haweenka guddoomiyaheeda ay ku guuleysatay hambalyo hambalyo waxqabad
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan ee la doortay Raxma Cabdi Shiikh ayaa sheegtay inay si cadaalad ah ku hogaamin doonto haweenka gobolka iyadoo sheegtay in ay xoogga saari doonto xuquuq raadinta haweenka.
waxaa ii qorsheysan xilka guddoomiyaha la ii doortay waxaa ii qorsheysan in sidii aan xiriirka walaalaheen gabdhaha walaalaha ee gobolka hiiraan iyo gobolka hiiraan oo idil degmada beledweyne iyo gobolka hiiraan oo dhan inay gabdhahaasi shaqadoodii iyo wixii ka maqnaa iyo xaqii ka maqnaa iyo haweenkii wax walba ku dulmanay in aan shaqadooda ay bannaanka timaado insha allahu tacaala waxaa kaloo ii qorshaysan wada shaqayn naga wada dhexayso gabdhaha degan gobolka hiiraan aysan ku koobnaan doonin xilkaani hal qof inayna ku koobnaan doonin ee gabdhaheena dhan ay ku ko- ay shaqadu wada leeyihiin waxaa ii qorshaysan inaa gabdhaha gobolka hiiraan ay la mid noqdaan gobolada kaleeta gabdhahooda horumarka ay gaareen ayagana ay gaaraan insha allahu tacaala waa iiga mid tahay waana waana qorshahayga koowaad ayba ka mid tahay inaan tagno sha- af shanta gob- eh, degmoo kaleeto inta degmoo gobolka hiiraan uu ka kooban yahay inaan tagno gabdhaha joogana xaaladooda la soo kulano isla maraantaasna ayagana ay doorasho sameeyaan Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgalay doorashada ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan lana shaqayn doonaan guddoomiyaha cusub.
ee salaan dibadeed waxaa maanta meeshaa nala ku casuumay oon isugu nimiday kursiga ururka haweenka ee heer gobol iyo heer degmo oo muddo dhowr sana cakirnaa ee ayadoo sababo jira awgeed gabadhii hore guddoomiyaha hore ahaan jirtayne ay maaragtay shaqooyinka kale hirshabeelle u gudubtay iyo heer isteed u gudubtay maadaama ay heer isteed u gudubtay marka adinkana waa laydinka mahad celinayaa aada iyo aada u mahadsan tihiin waa dhow magacii ibraahim maxamed ibraahim waxaa kasoo qayb galay een, een, doorashada guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan aad baa ugu faraxsana waana soo dhaweynaa waana la shaqayn doonaa insha allah maasha allah si fiican ugu qanacsanaha waana kusoo dhaweyneynaa waana la shaqayn doonaa intii xad eh magacaygu waa iqra cali xuseen waxaan ka mid ahay gabdhaha gobolka hiiraan waan ku faraxsanahay doorashada maanta si nabada noogu dhacday insha allah waan la shaqeyni doonaa walaa aad iyo aada ugu faraxsanahay in badan way naga maqneed waana maxooyatay waanu ku faraxsanahay in la doorto waa wax in badan qalbigeena ku jiro wax wax qof wax noo qabtana waa u baahanahay waana soo dhaweynaynaa guddoomiyaheena doorashada walaa si fiicanaan u arkaa wax aan ku qanacsannahana waaye dadweynaha kasoo qayb galna wuu ku qanacsan yahay aad u weynaan ugu qanacsannahay waa la shaqaysan waa la shaqaynaynaa inaan la shaqaynana aadaan u qorshaysana haddaan dadweynaha kasoo qayb galo inay la sha- wada shaqeeyaan oon wax la qabano oon la shaqeyno ilaa xid waa ku tala jirnaa Doorashadan ayaa kusoo beegmaysay xilli haweenka gobolka Hiiraan ay muddoba lahayn hoggaan u adeega kana shaqeeya danahooda.